jaamacadda balasma oo ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka ku yaala ayaa xarumo kala duwan waxay ku leedahay dalka magaalooyin ka mid a sida magaalada kismaayo oo dafcaddii toddobaad ay toddobaadkan ka qalinjibiyeen jaamacadda toddobaadkan ayay jaamacadda balasma faraaceeda kismaayo waxa ay qabatay munaasabad bug difaacasho ah oo ay ku qalinjibinayaan dufcaddii toddobaad ee ka qalinjibinaysa jaamacadda haddaba madaxa mashaariicda jaamacadda balasma maxamed xaaji ayaa ka warbixiyay aasaaska jaamacadda iyo marxaladihii kala duwanaa ee soo martay kadib magaalada kismaayo uga qayb galaya munaasabad bug difaacasho ah dufcaddii toddobaad ee jaamacadda qeybteeda magaalada kismaayo jaamacadda balasma waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu horreeya dalka xilli adag bilowday maxaan ku rahdaa ii sheeg wakti adag dalka isku dayday inay waxbarashada dib u soo noolayso ayadoo dad badan ay diidan yihiin oo leeyihiin waxaan suuragal maaha waxyaraan rabaa historygii waxbarasha historygii jaamacadda inaan waxyar gadaal uga laabto laba kun iyo shantii ayay jaamacadda dib u u agaasintay inay dib u bilowdo waxbarashadii dalka qaybo ka mid oo hore loo dhiganayn sida nersinka laboratoryga telecommunicationka iyo kuliyado kala duwan oo saan oo kale u kala dambeeyey waxaan rabaa wax yar inaad dib ugu laabto kuliyadaha qaar ayadoo la diidan yahay ama jaamacadaha dadka qaar dadkii waxbartay xilliyadii naga horreeyey oo dalka intuu nabadda ahaa waxbartay in waxbarasho saan ku bilaabato aaday u diidanayaan waa waa waa dhibsanayaan waxay leeyihiin maogtahay qof magaalo dhisan yimaada oo ku dhex shaqeeya oo ku dhex kora oo ku dhex noolaada markii la geeyo meel duur ah oon waxba ka jirin in nolol la bilaabo way ku adag tahay laakiin qof markiisa horeba duurka joogay micnaheeda inuu nolol bilaabo wax dhib ay kule wax dhib ay ku taabale waxaan kala jeedaa dadkii xilligii siyaad barre ama xilligii dowladdii hore wax bartay oo dugsi sare ka baxay ama jaamacad ka baxay in dalkii oo burburay haddana ay waxbarasho ku dhex bilaabaan aada ugu adkeed waa la diidanaa lama bruuf garayn karaa la yidhi maxaan ku rahdaa ii sheeg lama ogolaan karo wixii wax ka tayay liitaa soo saaraysiin saan ma qaban kartiin alxamdulilah ilaahay waa ku guulaysay caasimadda in wax badan laga sameeyo sidaasi la mid ah dowladda laftigeedii hore la sheegaayo inay gobollada ama maamul goboleedyada jaamacada keento suuragal umahayno mana sameyn markii jaamacad timaado xamraa la wada aadi jiray qofkii dugsi sare inta uga baxa ama gobol gobollada ka mida uga baxa dugsiga sare wuxuu aadi jiray xamar si ugu soo dhigto jaamacad jaamacadda balasma markii ugu horreysay waxay ka aasaastay kambaskii ugu horreeyey marka kambasyo kalena dalkii meelo badan ka bilowday runtii ilaa hadda oo inta dad badan inta ka baxeen jaamacadihii xamar loo wada shaqo tegey oo ama agaasimo la noqday ama wasiir la noqonayo ama dalka la hogaaminayo dadka qaar waa diidan yihiin in jaamacad gobol lagu dhigan karo